kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo khamiisa jimcaha ay soo gelayso taariikhdan ay ku beegan tahay lixiyo tobanka bisha luuliyo laba kun iyo labaatan ku soo dhowaada barnaamijka samwade ee radio markabley barnaamijka samwade caawa waxaan ku soo qaadanaynaa soomaaliya toddobaadkii tegey waxa ay u dabaaldegtay lixdan sano guuradii xurriyaddeeda hase ahaatee argagixisada al-shabaab qayb kama ahayn dabaaldegyadaasi taasi oo ku qotonta hadafkooda soomaali diidnimada maadaama aanay aqoonsanayn xuduudda soomaaliya calankuna u yaqaanaan calaamadda gaalnimo haddaba koox noocaasi ah oo la dagaalamaysa jiritaanka ummadda sidee noola noolaan kartaa maxaase nagala gudboon barnaamijka caawa waxaa marti ku ah madaxa maaliyadda degmada baardheere rubbaan cali faarax xoghayaha dowladda hoose ee degmada baardheere waraale ibraahim xaaji madaxii hore ee baarista dembiyada degmada baardheere cabdiguhaad maxamuud macalin barnaamijka waxaad si toos ah ugala socotaan rediyo markabley f m siddeetan iyo siddeed dhibe siddeed baardheere iyadoo cidda uu seego barnaamijkan ay dib uga daalacan karto janaalka youtube-ka samuwade show ama barta facebooka samuwade s o ama radio markabley com iyo baraha bulshada ee radio markabley inta barnaamijka uu hawada ku jiro waxaad fariimo noogu soo diri kartaan telefoonka nambarkiisu uu yahay eber lix hal saddex sideed sideed eber shan soddon iyo shan sidoo kaleeto waxaad fariimaha noogu soo diri kartaan info ad samuwade dot s o cidda su'aalo weydiinayso mas-uuliyiinta barnaamijka caawa martida ku ah ama fikir nagu biirinayso waxaad si toos ah nooga soo wici kartaan leenka idaacadda markabley ee ah eber afar soddon iyo lix eber boqol toban iyo saddex barnaamijka aala waxaa idiin soo jeediya anigu ah yaxya cabdirisaaq soofe dhanka farsamadu waa maxamedeeq cabdi cali alfa barnaamijka samwade caawa waxaa isku soo dugriday qadar maxamed siraad filibiin qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaan qadadka u furaynaa dhegaystayaasha si ay noogu biiriyaan su'aal ama fikir waxa ay inoo hayaan waa mar kale iyo barnaamijkii samwade ee rediyo markabley su-aasha ugu horraysa waxaan hor dhigayaa xogayaha dowladda hoose buraale ibraahim xaaji buraale gudoomiye kusoo dhawow idaacadda markabley ee soomaaliya toddobaadkii tegey waxaay u dabaaldegtay sida aad mawduucaba ee ka dheehanaysay ee lixdan guuradii kasoo wareegatay xurriyadda al-shabaab qayb kama ahayn dabaaldegaasi haddaba koox noocaasi oo aan aqoonsanayn calanka iyo dadka soomaaliyeed siday u doonayaan in dadka soomaaliyeed ay kula noolaadaan bismillahi raxmaan raxiim yaxyo waan salaamayaa adiga iyo shaqaalaha radio markabley waxaa weeye barnaamijkaas waa barnaamij shabaab khuseeyaba ma aha shabaab calan iyo nidaam iyo midna ma rabaane calankan soomaalibaa iskale ayakana kuwa ku dhex jiro oo soomaalida sheeganahayo oo mabda'a khaldan ku shaqaynhayo oo calanka soomaaliya u arkay inay tahay wax kale waxaan leenahay calankan ummadda soomaaliyeed baa iskale waa astaan qaran waaye ma aha waxa diin khuseeya ma aha astaanta lagu yaqaanayo qofka soomaaliga ah calanka uu leeyahay weeye qof kastoo soomaaliyana waxaa laga rabaa calankaas inuu xushmad gaara siiyo oo waa astaanta lagu garanayo soomaalinimada ah marka ayaga wax ka khuseeyaba maaha inta hadda ay wataan calan madoow bay wataan calankaas madowna waxaa waaye dowladaha iskale ma aha dowladaha soomaaliya ma aha marka waxa waay wax ka quseeya ma leh soo shabaab caalankan shuqulba kuma leh inay u dabaaldebaana waa xaaraan maba u dabaaldebi karaan marka aniga waxay la tahay sababay ugu dagaaldegaan maba u dabaaldegi karaan caalanku wax ka quseeya ma leh waa caalanka ay baabi'inayaan dadkeeda ay leynayaan dadkooda ay xasuuqayaan marka wax tala iyo wax baalka midna kuma leh caalankan shuqul kuma leh waa tahay cabdi guhaad ee madaxa baarista ee degmada baardheere maxaad ku daraysaa inta xogayaha dowladda hootuu sheegay bismi illahi raxmaan raxiim waa salaamayaa yaxye iyo shaqaalaha markabley oo warbaahinta baardheere oo ummadda soomaaliyeed u shaqaysa taas waan idinkaga mahad celinayaa talabaad calanka iyo al-shabaab wax shuqula iskuma lahan calanka waa xorriyaddii soomaaliya istaankii dalka waaye sida gudoomiyuhu u sheegay baan anugu ula qabaa inaysan calanka shuqul ku lahayn waa dad calan madow wata oo baabi'inaya ummadii soomaaliyeed iyo istaantii soomaaliya calanka soomaaliya waxaan taagnaa ayagoo baardheere ku gubay kismaayo ku gubay waa nimanka calanka gubaya waay ummadan saasay rabaan inay u gubaan marka waxa calanka soomaaliya laguma mateli karo al-shabaab shuqulna kuma lahan cabdiguhaad iyo buraale waan idinku soo laaban doonaa madaxa maaliyadda degmada baardheere rubbaan cali faarax ayaa isna siinaya ee rubbaan sideed u aragta adiga
waa mahadsan tahay jaala wariye sharaf bayna ii tahay inaan joogo xarunta raadiyo markabley ee degmada baardheere su-aal muhiimaad i weydiisay oo la xiriirto wadaniyadda dhanna ka soo gelaysa amniga xusida maalmaha xorriyadda soomaaliya ama maalmaha xasuusta laho soomaalida wax uga dhigan waxay ku qotamaan wadaniyad waxay weynaynayaan jiritaanka soomaalinimo waxay jiilka tusinayaan yaryarka ah ama dadka aan taariikhda hore haynin in soomaalidu ay ahayd dad ad adag ama wax ay soo ahayd waa cashar baro dadka soomaaliyeed intooda aan waayajooga ahayn cadowga ay leeyihiin iyo inta sokeeyaha u ah totally marka la aruuriyo wuxuu ku qotamaa marka xusida maalmaha noocaas ah wadaniyad nimanka la yihahda al-shabaab waa nabad iyo noololdiid ma aha niman soomaalinimo rabo ma filayo xataa in ayaga soomaali isu arkaan oo waxyaabo kale isu arkaan waxaan ognahay waxay diidan yihiin calanka soomaaliya waxay diidan yihiin deris wanaagga ummadda aan deriska nahay waxay diidan yihiin dowladnimada soomaaliya waxay diidan yihiin sinaanta ummadda waxay diidan yihiin wadaniyadda iyo waxay soomaalida soo ahaan jirtay dowladda hadda jirtay iyo kuwii ku horreeyeyba waxay u yaqaanaan riddo ama wax loo yaqaano gaalo waa niman duurkaa ku jiro oo dadka dhiigooda bannaystay ma filayo marka in maxaan ku rahday ay u dabaaldegayaan ama ay aaminsan yihiinba in soomaalidu xitaa ay hortooda wax ahayd mana filayaan inay gadaashood wax ahaan karto awooddooda oo yar oo duurka ku koobantay baa cadaadinaysana ma ahane maysan suuro gashayn in wax soomaali la dhahaa oo macno lahoo jiro ama dowlad ah ama ummad ah ay sii jiri lahayd see loona loonaan karaa marka ummadda noocaasa su-aashaada yahayd aan usoo daadego shabaab lalama noolaan karo aragtida aan ka qabo shabaab lalama noolaan karo in la ciribtiro oo lala diriro oo sida haddaba loo wajahayo loo wajaha unbaa lagula noolaan karaa oo la iska dhicay taasaan aaminsanahay waa tahay mar haddii calankii iyo ciidiba aysan shaqo ku laheen inle soomaali soomaalibaa leh dalkan soomaalibaa iska leh sidee doonayaan inay dadka kula noolaadaan
wallahi ni waxaas dadka say kula noolaanaya waa wax hadda ay aragti u gaar oo ay ka qabaan laakiin waxaa waaye soomaaliya hadda way israacday ciidamo awood badanna way yeelatay wayna soo kabanaysaa cadowga ummadda soomaaliyeedna inay meel walbo haddii dal ay tahay haddii gudaha ay tahay hadday bannaanka tahay inay la dagaalamaan diyaar bay u yihiin nimanka ajaaniibta ah oo oo ajaaniibta ah waxaan dhihi lahaa dalkiina iska aada soomaaliya way tashatay kuwa soomaalida sheeganhaya oo ku dhex jirana waxaan leenahay dalkiina iyo dadkiina kusoo noqda dhibaatadaas waxaad ku gaaraysaan lama arko inaad qof soomaaliya aad dishaan maalin walba aad dhiiga cabtaan oo dadka aada laysaan wax wanaag aad ku gaaraysaan male waxaan ugu baaqaynaa inay dalkoodii ay dadkooda ay iimaansadaan nimanka ajnabigana ay isaga tagaan soomaaliya maadaama ay awoodeedii ciidanimo ay soo noqotay awoodna ay u leedahay mar dhow hadduu ilaahay idna gudaha soomaaliyaba in laga waayo argagixiso saan rajaynayna insha allahu ilahay idinkiisa in qof kastoo soomaaliya asagoo xor ah gaarigiisa intu intu ka qaato kismaayo uu tago raaskamboni uu tago uu tago hargeysa uu tago meel kasta uu maro soomaaliya taasaan rajaynaynaa astaanta ka muuqato soomaaliya insha allah waxaan rajaynaynaa barnaamijkaas riyadaas inay noo rumowdo nimankaana iska tegi doonaan waa tahay cabdiguhaad madaxa baarista dambiyada sidee ayay kula tahay in shacabka soomaaliyeed ay kula noolaadaan mar haddii calanka iyo ciiddii aysan ogoleen inay la noolaadaanba ma qabo aniga oo ay dib u soo noqdaan in la laayo oo laga saaro wadanka oo kii al-shabaab ah oo la arko waayo in la dilo waayo k- macnaha maskaxdaas ba soomaalinimada kuma waysa noqon kartaba nimankii calanka gubaya soomaalida dilaya nin kastoo culimaa oo diinta yaqaana dilaya ninkii wax yaqaan dilaya haddii qofka soomaaliga ah uu maadi iyo diini hadduu yaqaana waa dilayaa bata hadduu yaqaan xataa qof wax garan karaa inuu ku noolaada ma raba dadka fakarkaas qaatay inay soomaaliya la noolaadaan maba qababa aniga in kii ashaab in la dilaan qaba aniga kow laga siiyo wataa markii laga soo tago iyaga waxay aaminsan yihiin oan ognahay in ay soomaalinimada aysan aaminsaneen iyaga ee dadka soomaaliyeed iyo dhulka in lay soomaali soomaaliba leh sidee doonayaan inay uga dhex shaqaystaan ama ay kula noolaadaan Ee, walaalow hadday horta fakerayaan nimanka la yidhahda al-shabaab waxaan isleeyahay intay duurka galaan iyagoo soomaali ahoo wiilal soomaaliyeed ah oo diin islaam ku dhashay oo dalkoodii jooga inay dadka laayaan maysan door bideen baan isleeyahay Ee, maysan isqarxiyeen baan isleeyahay hadday nolol rabaan dadku maysan laayeen oo maysan gowraceen baan isleeyahay haddii in la wada noolaado ay rabaan Ee, ismaysan qarxiyaan haddii ay iyaga laftirkooda noolal rabaan baan isleeyahay niman marka naftooda halligayaal ahoo fakar qaldan aaminsan oo shisheeyo uu maamulo oo waxyaabo qaldano inay naftooda halligaan ee ugu horeysa inta badan aaminsan baan anigu u arkaa ma filayo marka niman noolal raba inay yihiin niman noolal noolaan kara inay yihiin nama aaminsani may waxaan xataa aaminsanahay inaysan mudnayn shabaab inay noolaadaan ama lala noolaado inaysan mudnayn baan anigu aaminsanahay waa nimankaa marka xag jirka ah waa tii aan ku lahaa in la iska dhiciyo oo la laayo la dabar jaro bas ay shabaab istaahilaan intaasaan aaminsanahay waa tahay ee, mar haddii ee, soomaalinimada aysan aaminsanin inta badanna ay dhibaato ay ku hayaan ee, dadka iyo dalka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed maxaa la gudban marka ee walaalow ummadda soomaaliyeed waxaa shabaab kala gudboon way iska caddahay Ee, iyagaa cashar ugu filan aljazaa-u lixsaanu ila lixsaan qofka bini aadamka ah waddada loo mara inuu mara dembi ma ahan shabaab iyagoo wiilasha yaday ahoo soomaali ah oo cid dhibaataysaysan jirin bay iyagu waxay bilaabeen in dadka laayaan ay dadku gowracaan ay nolol diidaan ee- ay horumar diidaan in la wada noolaado iska daaya inuu qof noolaado ayagaan ahayn inay diidaan bay bilaabeen taa cagsigeedu marka waxay noqonaysaa in iyaguna la laayo anigu marka shabaab waxaan qabaa jizyada ay mudan yihiinoo ay leeyihiin waxay tahay in la laayo oo la dabar jaro oo lala diriro oy sababtu tahay iyagu kama suulayaan inay dadka soomaalida ah ma aha haldoorka iyo dowladda iyo culamaa udiinka iyo indhaha bulshada ma ahan xitaa dadka masaakiinta ay xasuuqayaan oy laynayaan cagsigeeda marka in iyagu la laayo oo la dabar jaro xal aan ahayn anigu iima muuqdo anigu marka waxaan aaminsanahay waddada shabaab lagu wajihi kara in ay tahay in inta iyaga lagu duulo la laayo nag laga dhigo waa la soo jeedinayaa tan iyada ah waa tahay ee, dhibaatooyinka ay dadka ay ku hayaan ee, waxaa jirta in iyaga naftooda ay isku hayaan oo qaar ka mid ah ee, kooxda al-shabaab iyaga naftooda ay dileen gacantooda ay ku dileen ee, dad awal ee, ka tirsanaa al-shabaab taasoo lisma dhihi karo waxa ay sheeganayaan oo ah ee, dadka ay ku qaldayaan diinta ah inaysan waxba ka jirin Eh, waad mahadsan tahay walaalow baatilku ma jiro ummadduna kuma heshiiso Eh, waxaan biliif garaysnahay shabaab ummadda soomaaliyeedna intooda waxgaradka ay og yihiin oo xaqiiqsan yihiin in shabaab ay yihiin niman baatil ku socdo baatilku ilaahay raalli kama noqdo ummadna kuma heshiiso ma dhacdo inay ummad inta baatil isku hogaamisay heshiis kusii ahaato ma dhacdo shabaab inay islaayaan nacayb kale oo iyaga isu qabaan maahane waa baatilkaa sabab u ah ay maxaan ku rahdaa ummadda ku samaynayaan iyo wadada qaldan oo ay hayaan baa sabab u ah waan ognahay way islaayaan oo weliba hogaamiyeyaashooda aakhir iyagaa dilo Ee, ummadda soomaaliyeedna sidaasoo kale u laayaan waxaan markaa ee, ogsoonahay in shabaabku ay yihiin nimanaan iyaga isu roonayn ummaddana u roonayn micnaheeduna ay tahay ama ay cuskanayaan in waddada ay hayaan ama ay ku aas-aasan yihiinba ay tahay baadil waad garan kartaa qof bini aadana oo muslim ah oo soomaaliya jooga soomaalidu boqolkiiba boqol waa dad islaam ah diin dhigaysa ama sharci ogol ma jiro ama bini'aadanimo ogol ma jirto in soomaali la isku qarxiyo oo la laayo ma jirto waxaan ognahay soomaalidu boqolkiiba boqol dad islaam ay yihiin iyagoo marka soomaaliya joogo ee, oo soomaali ah oo dalkii ay u dhasheen joogo nimanka inta duurka aaday in ay is- miino inta isku soo xiraan ummadda soomaaliyeed ay laayaan iyaga naftoodana ay dilaan go-aansaday ma filayo inay wax arxan ah oo ay leeyihiin ay jirto waxaa tusaale usoo qaadanayaa qofka bini aadamka ah naftiisa wax uga qaalisan ma jirto qof naftiisa dilay hogaamiyana ma ilaalinayo ee, dowladnimo soomaaliyeedna ma ilaalinayo culamaa udiinna ma ilaalinayo ee, masaakiinna ma ilaalinayo shabaab marka iyagu isuma roona waa ognahay soomaalidu iyo ummadda kalena uma roona waa ognahay ee, haddee jizadoodana waa inay iyaga aakhir islaayaano ee nag iska dhigaan baadil kala ciyaaraan noocaasa ugu dambeyn ee, si haddii mar calankii ciidda ay diidan yihiin si dowlad soomaaliyeed oo mind ah loo helo nimankaana ay looga taqaluso maxaad bulshada ee soomaaliyeed ee ugu baaqaysa waxaan siinayaa buraali ibraahim xaaji xogeeyaha dowladda hoose bismillah waxa weeye su-aasha waa su-aal fiican ummadda soomaaliyeed ummad soomaaliyeed oo la yaqaan weeye calan bay leeyihiin astaan bay leeyihiin waa dad ee lagu yaqaano wanaag lagu yaqaano weeye waa dad dal muslim ah weeye waxaa waaye nimankan argagixisada ah oo caadaysa dadka inay laayaan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa qof kasto ilaahay subxaana wa tacaala abuuray oo nafgeliyey saacaddiisa marbay go-aysaa ama biyo ku dhimo ama meel ku dhimo laakiin waxaa waaye in dalkoodii laga shaka geliyo hebel baa ku dilahayo war ilaahay baa in dilahaye wixii khaladan waad aragtaan waxaad leedin waad khaldantihiin nimankaana way khaldan yihiin ummadiiba dalkiibay baabi'inayaan dadkii soomaaliyeed bay dhibaataynayaan astaantii soomaaliya la dagaalamayaan dowladnimadii soomaaliya ka hor imaanayaan waxaan u arkaa ummadda soomaaliyeed inay qof walbaba iskiis isu xilqaamo nimankaasna naf iyo maal wax kastoo lagula dagaalami kara inaan la laxaagirsan oo lagagala hortagaan ayaan ummadda soomaliya usoo jeedinaya marka aad baa umahadsan tahay ugu dambeyn waxaan siinaya cabdi guhaad maxaad ugu baaqaysaa ummadda soomaaliyeed si midnimo iyo dowlad soomaaliyeed oo cududle loo helo waxaan ugu baaqayaa in hadda dowladda jirta oo soomaaliya soddon sano bay barbar ahayd inay maanta dowladda maanta jirta gacmaha la qabsado oo haykalka dowladnimo la hagaajiyo sidaasaa al-shabaab lagu tirtiri karaa markii soomaaliya ay dowladdeeda si dhab ah ay uga howlgasho iyadoon qof kaste oo soomaali ah uu dowladnimada uu aamino oo ciidamada qaranka oo ciidamada qarabka sida marka ay si dhabana u howlgalaan oo ciidamada midaysan oo mas-uuliyiin dhaba leh in saas al-shabaab lagu tirtiri karaa tahay gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay dhallinyaro ee faraku-tiris ah oo waxaa jira iyaga ay qaldaan oo u adeegsadaan ee dhibaatada ee kuwa badan way iska soo dhiibeen oo dowladda federaalk soomaaliya isku soo dhiibeen kuwa ku haray ee ee la qalday ama ay qaldeen hogaamiyaasha maxaa ee baaq ah ama fursad ma u bannaantahay ayaad is leedahay in dadkooda iyo dalkooda ay kusoo biiraan
waa su-aal weydiin aada muhiim u ah oo aan isleeyahay aad bay munaasib u tahay inaad i weydiiso ana aan ka jawaabo aan fursadda ka faa'iidaysto dhallinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay number kow majority dalka idinkaa ka ah boqolkiiba toddobaatan ama siddeetan baa lagu xisaabiyaa inay dhallinyaro soomaalidu tahay micnaheedu marka waxay noqonaysaa dalka yaa iskale dhallinyaraa iskale jiilka cusub waxay hayaan maskax fareesha waxay hayaan caafimaad waxay hayaan waqti iyo dhallinyaronimo yay hayaan majorityna dalka iyagaaba kaa waxaan marka dhallinyarada soomaaliyeed dhammaantood leeyahay kuwa jooga iyo kuwa maqan iyo kan wadaniyadda aaminsan iyo kaan aaminsanaynba dalka mas-uuliyad baa ka saaran dhallinyarada soomaaliyeed kooda waxbartay iyo koodaan waxbaraninba xaq waxay dhallinyarada soomaaliyeed u leeyihiin dalkuna uu xaq ugu leeyahay barbaariyey oo ay u dhasheen inay xoogga dalka ka mid noqdaan taliyayaasha ciidanka inay noqdaan inay xukuumadda ka mid noqdaan inay fulinta ka mid noqdaan oo waxaan rabaa sharci dejinta baarlamaanka ay ka mid noqdaan inay dalka hogaamiyaan oo xitaa madaxweyne ka noqdaan bay xaq u leeyihiin anigu marka waxaan leeyahay oon aaminsanahay meelaadan marti ka ahayn in lagugu soo dhoweeyo dhalinyaro iyaanan sugin qofka dhallinyarada ah waxaa waajib uu ka saaran yahay hogaaminta dalka kan fakarka qaldan qaatay waxaan leeyahay shalay waad qaldantay waddo qaldan baad martay dhibaataa baad u bareertay aadan mudnayn naftaadana aysan mudnayn dalkuna uusan kaa mudnayn kasoo laabo dowladnimada soomaaliya iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed iyo isku wadida dadka doorka aad ku leedahay ka qaadaan leeyahay kan joogana waxaan leeyahay kusii dhiiranow inaad difaaca dalka ahaatid dal aan dad lahayn ma hormaro micnona ma yeesho ummad walbana jiilka markaa jooga baa hogaamiyo oo micno u yeelo maadaama marka majority ay dhallinyaradu yihiin waktigan xadaariga ahoo technolojiyadda ay jirto oo casrigan iyaga ay la falgaleen waxaan qabaa in ay yihiin fursadda soomaaliya hormarin karta dhalinyarada inay yihiin baan anigu aaminsanahay in marka dhalinyarada xilligan xagjir ha noqonina iyo habaalkeenina la dhaho oo laga waaniyo anigu munaasib uma arkaya waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay dadkii dalka hogaamin lahayo intaa garan lahaa iyaga ay yihiin waan ogahay shaqa la'aan baa dalka ka jirta oo baahiyaa jira gaar ah haddii hadday baahi jirta annaga dalkanaan u dhalanay oon leenahay isagaan ku baahnaanayna gobonimaduna waa saas shabaabna meel loo shaqa taga ma ahan iyo in nabadiid la noqdo waa lagu dhintaayo waa lagu duloobaayo akhasunaas baa lagu noqdaayo meel shaqa laga soo helayo nolol maahan aakhir intay miino kugu xidhaan iyo waxay ku leeyihiin hooyada iyo aabbaha soo dil adna naftaada soo waa taa marka meel baahi laga aado ma ahan baan isleeyahay oo baahida nabadda ah ha dhaanto haddaan baahannahay iyo haddaan horumarsannahay iyo haddaan dharagsannahayba waxaan leeyahay aan dalkeenna difaacanno anigu nin dhallinyaro ahaa nahay dhallinyaradan ka mid ahay waxaan aaminsanahay door uu dalku igu leeyahay inay jirta shakhsiyan aniga iyo dhowr kale oo dhallinyaro ahoo fakarka iyagu midaysan yahayna waxaan qabaa haddaan isu tagno inaan wax fara badan soo kordhin karno dhallinyaradu marka waxaan leeyahay walaalayaalow aan dalka u damqano hogaaminta dalka baan xaq u leenahay ee aan dalkeenu meesha uu jooga inaan hor u dhaafino isku dayno xag jirka iyo qabyaalada iyo nabaddiidka iyona yaan laga mid noqoninoo ha laga soo horjeestaan leeyahay
akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan guud ahaanna barnaamijkiisa muwade ee caawa oo aan ku soo qaadannay soomaaliya toddobaadkii tegey waxa ay u dabaaldegtay xurriyadeedii hase ahaatee argagixisada al-shabaab qayb kama ahayn dabaaldegaasi taasi oo ku qotonta hadafkooda soomaali diidka maadaama aanay aqoonsanin xuduudda soomaaliya calankuna u yaqaanaan calaamada gaalnimo haddaba koox noocaasi ah oo la dagaalamaysa jiritaanka ummadda sidee noola noolaan kartaa maxaasa nala gudboon barnaamijka caawa waxa ay gala qayb qaatay oo aan aad ugu mahadcelinayaa madaxa maaliyadda degmada baardheere rubbaan cali faarax iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada baardheere kuraale ibraahim xaaji madaxii hore ee baarista dembiyada degmada baardheere cabdiguhaal maxamuud macalin tan iyo intaan barnaamij noocan oo kaleeto ku kulmayno waa dhammaanteen oo isku duuman oo idin leh nabaaddiinoo noolo kulantay ammaane allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu guul iyo gobonnimo